bismillaahi raxmaan raxiim ramalaan mubaarak dadka reer koonfur galbeed meel kasta ay joogaan ramalaan mubaarak waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatada guracan ee dadka reer koonfur galbeed iyo ciidamada amniga habeenii maalin dhibaatada ay ku hayaan dhagarqabayaalka shabaab waxaan rabaa inaan tacsi ka diro meelaha degmada bardaale ninkii sarkaalka ahaa oo golaha deegaanka ka tirsanaa oo la yidhaaho fallar liibaan nuurow oo ku geeriyooday asaga oo shaqo hawshiisa ah haysto bam qarax loogu dhigay waxaan leeyahay samir iyo iimaan allaha naga siiyo dadkii ehelkii iyo qaraabadii uu ka dhintayna waxaan uga tacsiyeynayaa waxaan leeyahay samir iyo iimaan allah inka siiyo reer koonfur galbeed oo dhanna samir iyo iimaan allah ka siiyo asagana naxariistii janno allaha geeyo waa gacan ka xaq daranaa dishay asagoo shaqadiisii waajibaadkiisii haystaa lagu dilay waxaan leeyahay naxariistii janno allaha geeyo nin dhallinyaro ah oo aada u firfircoon oo shaqadiisi iyo mabdiciisii dowladnimadaba ku fiican uu ahaa saraakiishii ciidamada oo dalkan wax badan ka soo qabtay buu ahaa ilaahay naxariistii jannaha geeyo waxaan kaloon aan rabaa inaan dadkii ku dhaawacmay meesha oo uu ka mid yahay sarkaalkii ciidanka daraawiishta ka tirsanaa ee saraakiisha ugu sarsareysay ciidamada daraawiishta ahaa cabdulaahi sheekh maxamed sheekh mukhtaar oo loo yaqaano baabuur halaay oo asagana ku dhaawacmay dhaawac xunna qabo asagana waxaan ilaahay uga rajaynaynaa oo ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay caafimaad khayr qaba siiyo isbitaalkuu ku jiraa wixii dadaal ah waa la dadaalaynaa asagii inta kaleo dhaawac habo ilaahay ha caafiyo caafimaad khayr qabana allaha siiyo waxaan kaloon rabnaa inaan u tacsiyeyno dadkii dhallinyaradii habeen hore ayagana lagu weeraray degmada qansax dheere oo labada nin oo dhallinyaradoo ciidanka daraawiishta ka tirsanaa oo ayagana ku dhintay meesha oo la kala yidhaaha nuunow aadan kuuley iyo cabdi aadan macallin oo labadaba meesha ku dhintay ayagana naxariistii jannallaha geeyo shahiid bay ahaayeen ayagoo deegaankoodii dalkooda difaacayaa lasoo weeraray ayagana naxariistii jannallaha geeyo inta dhaawac ahna allaha caafiyo guud ahaan waxaan ugu baaqayaa ciidamada iyo maamulada koonfur galbeed meel walba ay joogaan xilligan waa xilligii dhagarqabayaalka ay ummadda dhibaateynayeen ciidanka inuu heegan galo difaac uu galo uu is-ilaaliyo uu ka hortago dhagarqabayaalka dhagarta ay u maleegayaan shacabka meel kasta ay joogaanna ay u diyaargaroogaan siay ku badbaadin lahaayeen dhagaarqabayaalkaas shacabka reer koonfur galbeedna waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan ciidamada amniga oy kala shaqeeyaan arrimaha amnigaan ka codsanaynaa reer koonfur galbeed guul iyo barwaaqaan idiin rajaynaynaa dadka walaalihiinna ah oo tabarta daran ha loo gurmado hal iscaawiyo nin walba ninka kale wuxuu ku dhaama ha ku taro wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu